الرحمن الرحيم صحابة السلام عليكم ورحمة الله maanta bisha kow iyo soddon tahay ee julaay waxaa madaxweyne isugu yeeray dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaasha hogaamada iyo sarrayaashii oo dhan waxaa laga wada hadlay laba arrimood oo wacyigelin ah mid ah een, sidii looga wareejin lahaa amniga ciidamada amisom ummadda soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ee amniga ee soomaaliya si ula wareegi lahayn amniga dalka oo dhan caam ahaan khaasatan in la dedejiyo la wareegista amniga ee magaalada muqdisho taas waxaa qodobku aad u ahaa aada loogu dheeraaday Een, madaxweynuhuna uu booriyey in waajib ciidamada qalabka sida saaran uu yahay la wareegi- la wareegista xilkaas Een, loona baahan yahay in dalkan loo dhinto naftana loo horo taas qodob koowaad buu ahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa madaxweynuhu ka hadlay wada shaqaynta ciidamada dhexdooda frictionska yaroo dhacaya ee xurgufta yar inay meesha ka baxdo ciidamaduna si toos u wada shaqeeyaan ay aaminaan inay yihiin hal ciidan u shaqeeya hal dal hal xukuumad u shaqeeya ummadda soomaaliyeedna u adeega in ciidanku yahay ciidankaas midaysan oo keliya yaanu ahayn ciidan dhowr dowladoo kala shaqeeya ciidankan hal maamul buu shaqeeyaa hal dowlad buu shaqeeyaa hal shacab buu shaqeeyaa ciidankuna inuu hal noqdo ayuu madaxweyne aada ugu taagtaa sida aada u booriyey waa isla qaadan taayada laftigeeda waxaana la waxaana waxaanu amray in la magacaabo guddi ka kooban ciidamada qalabka sida kala duwan ay isugu yimaadaan guddigaasna uu soo bandhigo nidaamka ugu wanaagsan ee ciidamada ay ku wada shaqayn karaan intaasi maanta arrinteed waana mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi